bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa haatan waxa uu ka soconayaa kulan u dhexeeya xubno ka socda beesha caalamka iyo sidoo kale madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka tirsan maamulada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya shirka ayaa waxa uu yahay mid looga arnisanayo sidii maamul ay ku midaysan yihiin loogu samey lahaa gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyadoona haatan la tilmaamayo in kulanka ay ka maqan tahay maamulka ximin iyo xeeb taasoona la filaya saacadaha soo aadan inay soo gaaraan kulankaasi kulanka ayaa waxaa goobjoogka ah inta badan maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxaana dhowaan ay ahayd markii ay kasoo horjeesteen maamuladaas hadal ka soo yeeray xukuumadda soomaaliya kaasuuna ku aadan dhisidda maamul goboleed maamulku meelgaar ah oo loo dhisayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xilli haatan qayba ka mid a goboladaasina ay ka soconayaan dhismaha maamul ay ku midaysan yihiin taasoo maalmihii lasoo dhaaf ay kaga arrinsanayeen qayba ka mid a gudaha gobolka goboladaasi wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqlisaanka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ballan qaaday in ay heli doonaan howlo caafimaad oo gargaar dalka dibaddiisa ah caruur dhowaan ku dhalatay isbitaalka ibnu siina ee ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir khadiijo maxamed deeriye oo maanta kor meertay caruurtan mataanaha ee isaga dhegan caloosha ee ku jira isbitaalka ibnu siina oo in muddo ah halkaasi lagu baxnaaninayay ayaa waxay ballan qaaday inay heli doonaan caruurtani caafimaad dhanka dibadda ah taasoo ay kala kaashan doonto sida ay tilmaantay wasaaradda ama safaaradda iiraan ay ku leedahay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xaaladda caruurta ayaa ugu horeyn waxaa warbaahinta ugu warbixiyey dakhtarka gacanta ku haya caruurtaasi daaweynteeda tan iyo markii halkaasi la gaarsiiyey asigoona tilmaamay caruurta haatan xaaladooda inay tahay mid wanaagsan balse ay u baahan yihiin in lagu sameeyo qaliin kaasoona aan suuragal ahayn in lagu sameeyo gudaha qaaradani afrika yar aan soo jeediyo waxay u baahan tahay riyal in si dhab ah wax loogu qabto labada cunugi waxayna u baahan yihiin waxqabad dibadda ah soomaaliya wax loogama qaban karaayo marka waxaan uun u baaqayaa ummadda soomaaliyeed mujtamaca soomaaliyeed oo wasaaradda nala joogto wasiiradda nala joogto iyo dowladda iyo qof walba muslimna wax tarin karo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kaalmeeyo oo loogu raadiyo gargaar dibadda ah si loogu sameeyo separation labada cunug marka xaaladoo dad ugu noqdo mid waa kaamil uu fiican yahay ka kalena lugaa maqan laakiin xoogaa waa weeg oo kan kale kuma dhama awood alxamdulilah shubcaalimiin maalinta naloo keenayay aad bay weeg u ahayn laakiin maanta way ooyayaan way dheelayaan way quudanayaan wixii qandha ahay way ka been faalxamdulilah keliya waxaa u dhiman gargaarkii labaad ee ahaa in la kala separation
khadiijo maxamed deeriye oo goobta ka hadashay ayaa iyadanu waxay tilmaantay inay caruurtani heli doonaan gargaar dhanka dalka dibaddiisa ah kaasoo ay ku dadaali doonto wasaaraddeeda kalena kaashan doonto safaaradda iiraan ay ku leedahay dalka soomaaliya wasaarad ahaan uma aanan imaaneyn inaan fiirino keliya oo aan image ka qaadano inaan soo kor joogsanay musawir ah uma aanan imaan waxaan rabnaa haddii allah uga dalo ogolaado ilaa heer intii dadaalkaas lagu dadaalo ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan iyo ka guud ahaan dowladda soomaaliya magaceeda in wax loogu qabto ay u baahan tahay waxaa dhakhaatiirta noo sheegeen inta badan inay arrinkan oo kale uu yahay arrin oo qaara oo afrika oo dhan xitaa la dhihi karo waa markii ugu horreysay meelaha hadda inta badan qalinada noocaana lagu sameeyo dhinaca bariga dhexe markii la fiiriyo sacuudiga iyo iraq waxaan ku dadaali doonaa sidii aan gaar ahaan dalka iraq hadeer aan ula xiriiri lahayn safaaradda iyo sidii wasaaradahooda caafimaadka sidii howlahaan wax looga qaban lahaa ilmahan ka riboor ahaan waxay meesha yaalana inaan qaadano oo wasaaraddu ay doorkaas xirka iyo sidii wax looga qaban lahaa magaca dowladda ay u qaadato una istaagto insha allah lix iyo labaatankii bishani ayay ahayd markii ay isbitaalka ibnu siina ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir la gaarsiiyey caruurtani caloosha isaga dhegan iyadoona tan iyo markaa wixii ka dambeeyay uu la tacaalayay dhakhtarka haatan gacanta ku haya caruurtaasi kaasoona tilmaamay in xaaladooda sidii hore haatan ay ka wanaagsan tahay balse keliya ay u baahan yihiin in caruurtani lagu sameeyo qaliin lagu kala saarayo caruurtan mid ka mid ah ayaa la tilmaamay inay ka maqan tahay hal lug halka midka kalena uu yahay taam sida uu dhakhtarkuba sheegay wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay tilmaantay inay fulisay ballanqaad hore ay ugu sameysay ciddii soo sheegta ama kasoo warbixisa dhagarta kooxaha al-shabaab ay ka maleegayaan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya in abaalmarin ay ku bixi doonto degmada cabdicasiis oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir kuna taalo xeebta liida ayaa waxaa ka dhacay in gaari dad rayida ay lahaayeen lagu xiray walxaha qarxa taasoo ay arkayeen dad rayida kuwaasoona ku wargeliyay laamaha ammaanka ee degmadaasi dabadeedna lagu guulaystay in gaarigaasi laga furo walxihii qarxay waxayna wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya tilmaantay in abaalmarin ay guddoonsiisay ciddii soo sheegtay iyadoona tilmaantay sidoo kale in arrintani ay qaybta ka tahay dhiirigelinta loo sameynayo shacabka soomaalida ku dhaqan magaalada muqdisho maxamed yuusuf oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey sida lagu soo wargeliyey asigoona kaga mahad celiyey laamaha ammaanka ee degmada cabdicasiis sida wanaagsan ee howsha u guteen waan uga mahad celinayna shacabka reer cabdicasiisba sida sharafta leh ay maanta uga qayb qaateen howlgalkan badbaadada ah oo shacab usoo damaashaad tegay xeebta liido ee loogu xiray walxaha qarxa dad shacab ah maamulka cabdicasiis usoo sheegay maamulkii degmada cabdicasiisna wuxuu usoo sheegay hay-adihii amniga iyo wasaaraddii amniga waa wada shaqayn runtii fiican oo bilaabatay oo heer maxaa la yidhaha heerkii la rabay maraysa shacabku inay informationka soo sheegaan maamuladii degmooyinka ay degan yihiin ay usoo sheegaan degmooyinkan ay wasaaraddii amniga la soo xidhiiraan waa runtii jaranjaradii loo baahnaa waa hay-adihii amniga fashiliyey sidaa ujeedaanba muwaadin soomaaliyeed oo usoo damaashaad tegay xeebta dheer ee liido ayaa loogu xiray baabuurkan degmada cabdicasiis dhexdeeda xeebta liido ood aragteen maxaa la yidhaahdaa amnigii nabadda ka jirtaa lagu xiray marka dhagarta khiyaanada ay dheelaayaan waa ka sii shishaynaa kooxaha nabadiidka ah degmooyinkii iyo shacabkiyaa taagan meel walba oo degmooyinku joogaan iyo shacabka reer muqdishone waa uga mahad celinaynaa wada shaqayntaas runtii qiimaha leh muwaadinkii soo sheegana waa la abaalmariyey abaalmarin lacageed oo ku farxo ayaa la siiyey annaguna mahadcelina ugu daraynaa reer cabdicasiis oo dhan oo furtay muwaadinkaas soomaaliyeed ee soo sheegay dhibaatada aragteen ee intaa aragteen la eg baasha aragteenoo macmalka ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo hay-adihii ciidamadii amniga qaranka soomaaliyeed ay hortiina ku furfureen ood aragteen sida baabuurka looga soo baxshay waxaa ka muhiimsan muwaadinkii soo sheegaa ka muhiimsan muwaadinkii soo sheegay waana la abaalmariyey annaguna mahad aan ugu celinaynaa waxaana ka codsanaynaa wada shaqayntaas qiimaha leh ee shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga u bilaabatay inay sii socoto degmooyinka inay ku dhiirigeliyaan shacabka degan degmooyinka inay ku dhiirigeliyaan sidaanoo kale cabdicasiis inay ku daydaan maamulka degmada cabdicasiis guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo shacabkii o dhan aa taagan ma nastaan fasax ma aadaan iid ma aadaan waxay u taagan yihiin inay mar kasta badbaadiyaan nolosha shacabka malaayiinta ah ee usoo damaashaadka tago xeebta dheeree liido sidaas si la mid ah degmooyinka kale waxaan ka rabnaa kana codsanaynaa inay shacabkooda ku abaabulaan waxyaabaha ay arkaan inay soo sheegaan dhanka kalena laamaha ammaanka ee degmada cabdicasiis ayaa waxa ay ka hadleen siday u fuliyeen howlgalka maalintii shalay ahaa lagu badbaadiyey gaari dad rayida ay lahaayeen oo walxaha qarxa ay ku xidheen kooxa dhagarqabayaal ah inkastoo ilaa haatan aysan jirin cid sheegatay falkaasi inaysan jirin maadaama uu noqday falkaasi fal fashilmay waa falkii labaad ee ka dhaca gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya laamaha ammaankan ay ku guulaystaan inay ka hortagaan iyadoona dhowaan ay ahayd markii uu ka badbaaday gaarigii walxaha qarxa loogu xiray weriye maxamed cabdulaahi xaaji maxamed cabdulaahi xaaji oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta qaranka ee warbaahinta qaranka ee xukuumadda soomaaliya kaasoo gaarigiisa lagu walxaha qarxa balse inta uusan gelin ka hor qaraxaasi uu dhacay ciidamada kenya ayaa waxaa la tilmaamay inay gacanta ku dhigeen laba ruux oo doonayay inay kasoo tallaabaan xadka u dhexeeya wadamada soomaaliya iyo kenya kuwaasoona la sheegay asal ahaan inay kasoo jeedaan dalka soomaaliya labadan ruux ayaa la tilmaamay inay wax ku lahaayeen qorshihii lagu weeraray xaruntii ganacsiga ee westgate moll ee kol hore ka dhacay gudaha dalkaasi kenya iyadoona sidoo kale qayb ay ka haayeen weeraradii lagu qaaday gobolka xeebta ee embectoni kaasoona ay dad aad u fara badan ku geeriyoodeen laamaha ammaanka ee dowladda kenya ayaa waxa ay tilmaameen inay ku guulaysteen in raggani gacanta ay ku dhigaan xilli ay doonayeen inay ka tallaabaan xadka u dhexeeya wadamada soomaaliya iyo kenya iyadoona la xasuustay in ku dhowaad laba boqol oo qof ay ku dhimatay mas-uuliyadoodana ay sheegteen ururka al-shabaab intii uu soconayay weeraradii ka dhanka ahaa dalka kenya ee kal hore ay ku qaadeen xeebtaasi iyo sidoo kale weerarkii qorshaysnaa ee al-shabaab ay ka fuliyeen xarunta ganacsiga westigate moll ee magaalada nairobi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer urur goboleedka igad ayaa waxa ay iska fogeeyeen warar dhowaan ay qorayeen warbaahinta qaar kaasoona tilmaamayay in urur goboleedka igad ay qorsheynayaan in hub sharci darre ay geliyaan gudaha madaxtooyada soomaaliya xafiiska urur goboleedka igad ee magaalada muqdisho war qoraal oo laga soo saaray ayaa lagu tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura xafiiskan oo u dhisan yahay taakulaynta iyo gargaaridda shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dhiirigelinta dowladda federaalka ee soomaaliya warka qoraalka ayaa lagu sheegay in mar waliba egad ay u taagan tahay sidii ay gacan kaga sii lahayd dowladda federaalk ee soomaaliya sidii loo heli lahaa xasilooni iyo kala dambeyn ka hana qaada dalka soomaaliya marnaba sidoo kalena marnaba unan qorsheynaynin xafiiska inuu hagardaamiyo ama hoos uu u dhigo qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya la doonayo in dalkani looga saaro dhibaatooyinka wararka ayaa lagu tilmaamay kuwo been abuura oo sali raatoona aan lahayn waxayna sidoo kale wararkaasi inta badani daabacay websaydyada sida gaarka loo leeyahay ayadoona si aad ay kaga soo horjeesteen madaxda xafiiska urur goboleedka egad ee magaalada muqdisho taliska amisom ee xalanana waxaa lagu soo gabagabeeyey seminaar in muddo ah soconayay kaasuuna looga hadlayay kor uqaadista iyo sidoo kale ka hortegista arrimaha amni darrada ee ka jira gudaha dalka soomaaliya waxaana ka qayb galay inta badan kulankaasi bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo u badan dumar kulanka ayaa shirkan ayaa waxa uu ahaa mid in muddo ah ka soconaya halkaasi iyadoona looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa xaaladda amni ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya oo si buuxda gacanta ay ugu hayso dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana madaxdii ka qayb gashay la sheegay inay isku raaceen in ay ka qayb qaataan badi ama inay ka wada qayb qaataan sidii loo xasili lahaa ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho arrintan ayaa waxay qayb ka tahay hididiilo lagu doonayo in lagu soo celiyo ammaanka dalka soomaaliya xilli qayba ka mida gudaha dalkan ay ka soconayaan dagaallo ku dhuf oo ka dhaqaaq ah kuwaasoona u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kooxaha kasoo horjeeday al-shabaab warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaallo ka dhacay duleedka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyadoo la sheegaya dagaaladu inay ahaayeen kuwo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo fariisima halkaasi ku leh halka warar warkaasi kasoo horjeedana ay tilmaamayaan in dagaaladu ay ahaayeen kuwo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xoogaga al-shabaab oo halkaasi fariisimo ku lahaa goob aan sidaasi kaga fogeen wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalku u ahaa mid in muddo a soconaya laysuna adeegsanayo hubka diisa kala duwan inkastoo ilaa haatan aan si rasmi ah loo helin xogta ku aadan khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalada xalay ka dhacay halkaasi warar madax bannaan ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan xaaladda degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ay tahay mid degan ayadoona dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay si iskooda xabadda ay u joojiyeen ciidamada amisom oo fariisin ku leh goob aan sidaas ugu fogeen halka dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxaa la tilmaamayaa in labada dhinac ay ku baxeen iyadoona haatan labadii dhinac ayay xabaddu si iskooda u joojiyeen waxaana wararka sidoo kale ay tilmaamayaan in saacad waliba halkaasi laga filo kale in mar kale dagaalada dib ay ugu qarxaan dadku dhaqan degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo diiday magacyadooda iyo sidoo kale codkooda in warbaahinta loo adeegsado ayaa waxa ay tilmaameen in dagaalka sidoo kale ay qayb ka yihiin maleeshiya beeleed in dhawaalaha ku dhex dagaalamayay gudaha gobolka shabeellaha hoose inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo weli aan la xaqiijinin gobolka shabeellaha hoose ayaa martigelinaya dagaallo kala duwan oo u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda iyo qabaa'ilo iska soo horjeeda oo ku dhaqan gudaha xarunta ama gudaha gobolkaasi kuwaasoona maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dagaalamayay gudaha deegaanada gobolka shabeellaha hoose wararka laga helaya degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay dhoolatus militari kusoo bandhigeen cutubyo ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab halkaasi wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ururka al-shabaab dhoolatus militari halkaasi ay kusoo bandhigeen ayadoona dhoolatuskaasi ay kasoo qayb galeen saraakiil sarsaroo ka tirsan ururka al-shabaab boqolaal dadweyne ah oo ka qaybgalayay goobta ay kusoo dhigayeen fantasiyaha maleeshiyaadkan al-shabaab ayaa waxa ay tilmaameen inay ahaayeen kuwo aad u hubaysan watayna hubka noocyadiisa kala duwan waxayna sidoo kale tilmaameen in ciidamadani ay tiradoodu aada u fara badneed dadka deegaankaasi ayaa waxay arkayeen ciidamo raxanraxan u socdo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo marayay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaana inta badani waxa ay soo bandhigaan dhoolatus militari iyadoo aan sidoo kale inta badan tababaro ku sameeya qaybo ka mid a goobaha ay haatan kaga sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya magaalooyin dhowra ayayna weli gacanta ku hayaan ururka al-shabaab kuwaasoona u suuragelinayo in ay weli awooddooda kasii jirto qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khayaarta aynu jecel nahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayaa anigoo ah maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu